waa goob ay ku shaqaystaan dhallinyaro islamarkaana lagu talo dharka ragga sida futashaariga iyo shaararka caadiga ah oo ay u tolaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle axmed maxamed ibraahim oo ka mid ah dhalinta ku shaqaysata xifradda dawaarka oo aan kula kulmay goobtiisa ayaa ii sheegay inuu ku shaqaysto xifraddaani uuna bilaabay laba kun lix iyo tobankii islamarkaana uu ku debero nolosha qoyskiisa waxaan ka mid ah raqaanleyda ku tusha magaalada jowhar sida shaati caadi futashaari ay nuuc dharka raggaana tolaa waxaan bilaabay labadakuntomilixdii habeenkii ilaa saddex saacay baraha joogaa hadday shaqada iyu badan tahay mar kalena waxaa xiraa maqribkii waa ka dhaqaaqa oo iibsanaya inta og dalbanaya haa kadibna oo tolaynaa sidoo kale axmed ayaa raadiw isnaay kaga warbixiyey qiimaha uu ku tolo dharka noocyadiisa kala duwan asigoona dhalinta ugu baaqay in ay bartaan xirfadaha kala duwan si ay u maareeyaan nolosha familkooda futashaari kore lixdan konton afartan afartii shan alaasaa tolnaa sida oo dharka u qalqaalisan yahay shaarkana tumi afar ilaa tumi lix waa walaahi nolosheyda waxaan ka maareeyaa qoyskeeya aniga walaahi runtii aad iyo aaday wax badan iga qabatay markaan baranayay waxaan jiray laba iyo toban sano haddana waxaan jiraa siddeed iyo toban sano waxbarashadeyna waa ku haystaa dhallinyarada waxaa u baaqa inaan oo ay wax bartaan oo nolol maalmoodkaada ku shaqaystaan sida waxbarashada iyo wax dhan ka baaqsadaan tahriibka maamulkana waxaa u baaqaa inay u sameeyaan shaqo abuur magaalada jowhar waxaa ku soo badanayo xiliyada habeenkii goobaha dharka lagu talo iyo goobaha ganacsiga kuwaasi oo qayb weyn ka qaadanayo horumarka caasimadda maamulka hirshabeelle